بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى ولا تختل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمتا وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمتا جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأتا لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضلتا وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرتا وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا waxau yidhi alcalaamaة shahiir annaadim abu isxaaq alilbiiri calayhi raxmat اllah fii wasiyatihi liabi bakrin waxa uu naadimku yidhi walaa takhtal ha ku kibrin bimaalika xoolahaaga ha ku kibrin walha kana mashquul canhu maalka iyo adduunyada ka mashquul falayse almaalu maalkaaga iyo xoolahaagu mabuu ahaanin ilaa maa calimta waxaad baratay mooye xoolo kale iyo hanti kaleba malihid waxa uu sheekhu beydkan ku tilmaamay calayhi raxmatullaah waxa uu yidhi abuubakarow xoola iyo maal waxaad hesho ha ku kibrin oo kibir iyo qooq ha ka qaadin hana ku mashquulin ooyay diintaada iyo aakhiradaada adduunya kaa shuqlin waayo xoolahaaga iyo maalkaaga dhabti ihi waa cilmigaad baratay kaasaa hanti dhaba ku ah waayo xooluhu dee ama waad waayi ama waabad ka tegi ama iyagaa kaa tegi laakiin cilmigu laabtaaduu ku jiraayo yuujadu xayu kunta meel alla meeshaad marto waa mid kula socda oo aan kaa hadhay marka waxa uu tilmaamayaa uun inaanu hamigiisa iyo warwarkiisa u weyn adduunyo ka dhigin kitaabkan fawaa'idka ugu waaweyn ee laga faa'iidaysta waxaa ka mid ah yacnii qofku waxa qalbigiisa uu ku beeraya xaqaaratu dunya liidashada adduunyadu ay liidato aanay qiimo lahayn adduunyana dee waata dadka maanta shuqlisa culimiya caamaba markaa ruuxa kitaabkan si fiican ugu fiirsadee ku dhaqmaa waxa uu qalbigiisa uu ku beerayaa in adduunyadaasi wax xaqiran oo liidata inay tahay inuu ictiqaado dabadeed aakhiradiisa aanay ka shuqlin maadaama aanay qiimaba lahayn nebigana sal allahu calayhi wasalam adciyada ma'huurka ee laga soo naqliya waxaa ka mida kama fii saxiixi iljaamici min xadiidi ibni cumar inuu nebigu sal allahu calayhi wasalam ku ducaysan jiray walaa tajcal iddunya akbara hammina walaa mablaga cilmina allahayow adduunyada ha ka yeelin hamigayaga iyo warwarkayaga u weyn iyo cilmigayagu halka u gaadhaba yacni meesha cilmigayaguba ku intihoodo iyo hamigayaga u weynba allahayow adduunyada ha ka dhigin ee hamigayaga iyo cilmigayagaba waxaad ka dhigtaa mid ka sarreeya adduunyo iyo liidashadeeda iyo xaqirnaanteeda nebiga sal allahu calayhi wasalam ducadaas uu ku ducaysan jiray waxay deliil u tahay yacnii in adduunyadu ay xaqiran tahay ilaahay in laga magan galana ay istaahisho waayo qofka haddii akbaru hamihi ay adduunyo noqoto dee aakhiradiisay fasahaadinaysa waxau idhi markaa walaa takhtal ha ku qooqinoo ha ku kibrin bimaalika xoolahaaga ha ku kibrin iyo maalkaaga wal ha ka mashquul canhu maalkaasi isaga mashquul ooyay adduunyadaasi aakhiradaada kaa jeedin waayo falayse almaalu maalka iyo xooluhu maba ahaanin ilaa maa calimta waxaad baratay mooye wax kaleba maalkaaga ma ahaanin macnaha hantidaada rasmigaa ee lama huraanka ihi waa waxaad cilmi sharci baratay kaasaa hanti rasmiga ku ah waxau idhi walaysa lijaahilin jaahil uguma sugna fi nnaasi dadka dhexdiisa muqnin wax kaafiya nin jaahila wax deeqaa dadka dhexdiisa uguma sugno oo wax deeqaba la heli maayo walow mulkulciraaqi lahu ta'attaa ay walow ta'attaa haddii uu uba suurtoobo lahu jaahilkaasi mulkulciraaqi ciraaq mulkigeedoo dhammi hadduu u suurtagalo yacni mulkulciraaq waxaa yacni masal iyo tusaale loogu soo halqabsan jiray sacada iyo waasacnimadiisa marka waxa uu yidhi jaahil wax allo wax kafaynayoo deeqayaa ma jiro xataa mulkiga ciraaqoo dhan hadduu u soo hoydo oo helana walaa yamla'u faahu ila turaab waa kii xadiidka nabigu ku ansaxay ibnu aadamka yacnii afkiisa carre mooye wax buuxinayaa ma jiro haddii ina aadamu helo waadin min dahab yacnii labtaqa ilayhi aaniya mid labaad iyo mid saddexaad unbuu dalbi toggaa dahabkaa ayaad leedahay haddii laydhaa ilaahu mid labaad maad iigu dartid mid saddexaad maad iigu dartid unbuu odhanaya afkiisana ciiddaa marka la dhigo carro waxaan ahayni buuxin maayo markaasunbuu haa ka hodhanaya marka macnaha dee ibnu aadamka aan wax alla wax deeqayaa aanu jirinna waxa asal u ah oo ugu horeeya dee jaahilka waayo mu'minka caalimkii wuxuu garanayaa dee qiimo la'aanta adduunya ay leedaho dan iyo muraadkama leh laakiin jaahilka wax alla wax deeqayaa hadduu xoolaha adduunyadoo dhan loo soo xareeyana ma jiro walaysa lijaahilin jaahil uma sugna fi nnaasi dadka dhexdiisa jaahil uguma sugna muqnin wax kafeeyo oo ku fillaada walow mulkulciraaqi lahu ta'attaa had iyo jeer nadmigu taqdiim iyo ta'khiir baa ku jira oo iminka ta'atadaa dambe ficilka maadiya dee faacilkeedii waa mulkuda lahudu waa ku tacalluqaysaa marka waad isla doondoonanaysaa oo walow mulkulciraaqi lahu ta'attaa ay walow ta'attaa haddii ay uba suurtowdo lahu jaahilkaasi mulkulciraaqi ciraaq mulkigeediiyo lahaanshaheedoo dhan iyo hantideedoo dhammi hadday uba suurto gashuu helo kuma filla oo kaafi uma aha jaahil sayandiqu waxa hadlaya canka adiga xaggaaga ka hadlaya cilmuka cilmigaagu fii mala'in koox marka aad dhex joogto almala waa jamaacada ama kooxda meel fadhida waxaana mala loo yidhi liannahum yamla'uuna almajaalis dee goobaha la fadhiyo ayay buuxinayaan waxaa kaloo mala'a yani loo yaqaana oo lagu idlaaqa qur-aankana in badan ugu soo aroorta almala yani dadka ama aqwaamta kuwooda madaxyaweynta ee yani waxa weyaan hormoodka u ah waxaana loo yidhi liannahum yamla'uuna alcuyuun waa kuwa indhabuuxiskee loo soo joogsanayo taana waa lagu idlaaqaa mala laakiin halkan wuxuu uga jeedaa un koox majlis yani marka aad tagto marka waxa idhi sayantiqu waxaa hadlaya canka adiga xaggaaga ka hadlaya cilmuka cilmigaaga cilmigaagaa kaa hadlaya fii mala'in yacnii koox markaad dhexdooda ku sugan tahay majlis ama jamaaco dhexdooda markaad ku sugan tahay adiga waxa kaa hadlaya waa cilmigaaga oo cilmigaaga ayaa makaanadaada iyo darajadaada iyo waxaa tahayba tilmaamaya majliskaa iyo dadka meesha fadhiyana dee cidda la hadlayse waxu sheegaysa waxu tilmaamaysaa waa adiga adigana dee daatadaadu waxa hadlaya iyo shakhsiyadaada ma ahee waa cilmigaaga waayo shakhsigaaga iyo daatadaadu qiima muu yeesheen biduuni cilmin haddaad cilmi la'aanta laakiin waxa keenay inaad majliska adigu madax u noqoto dee waa cilmigaad xambaarsan tahay marka waxa hadlaya waa cilmigaaga waxa qiimaha kuu yeeshay qadarka iyo qiimaha kuu yeelay cilmigaaga weeye waxau idhi wayugtabu canka ay calayka xuruufta jaar way isma xaldegaan ama way kala wakiil noqdaan marka cantani maanta waa bimacnaa calaa oo wayugtabu waa la qorayaa canka ay calayka adiga dushaadaa lagu qorayaa oo macnaha dembi ayaa lagugu qorayaa yowman maalin in katamta haddii aad qariso cilmigii wayugtabu waa la qorayaa canka ay calayka korkaagaa dembi lagu qorayaa in katamta haddaad cilmigii qariso yowman maalin maalin uun haddaad cilmigii qariso dee waa lagugu qorayaa ilayn imaa an yugtaba laka aw yugtaba calayk waa dee walqur'aanu xujatun laka aw calayk ama waa lagugu qorayaa ama waa laguu qorayaa marka calayka waa maxay dee waa lagugu qorayaa dembigii laakiin markaad xaqiisa aad waxa weyaan oofiseed la timaadana dee waxa weyaan waa laka waa laguu qorayaa waxa uu ishaarayaa markaa sheekhu wayuktabu canka yowman in katamta xadiidkii saxiixa ee nebigu sal allahu calayhi wasalam uu yidhi man su'ila can cilmin fakatamahu uljima bilijaamin min naarin yowma alqiyaama ruuxa cilmi la weydiiyo ama cilmigii naafic ahaa ee uu bartay qariya een dadka gaadhsiineen barin waxaa maalinta qiyaame lagu xakameeyaa xakama naara uljima bilijaamin min naar xakama naareed ayaa qowlalkii afka laga xidhaya oo lagu xakamaynaya maadaama yacnii cilmigii alla uu baray ee naafica ahaa uu gudan waayey oo afkiisii iyo carabkiisii uu ka xidhay aljazaa'u min jinsi alcamal afkuu cilmiga ka xidhay ciqaab iyo cadaab ayaa lagaga xidhayaa uljima bilijaamin min naar cilmiga naaficihiina wax adduunyada lagu helo waa waxa ugu qiimo badan huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullih walow kariha almushrikuun waxa uu cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaas markuu fasirayay wuxuu ku fasiray bilhuda wa diini alxaq alhudaa huwa alcilmu annaafic wa diinu alxaq huwa alcamal asaalix ilaahay waa kii nebigiisa muxameda ku soo diray hanuunka iyo diinta xaqa ah waxa uu ku fasiray cabdiraxmaan naasir asicdi bilcilmi annaafic waalcamal asaalix yacnii cilmigaa sharcigae naafica ee waxtarka leh iyo camalka saalixee wanaagsan ayaa ilaahay ku soo diray waana labada diintu ay ka koobantah cilmi naafica ood xaq iyo baadilkii ku kala garato iyo camal saalixoo ah wixii aad baratay inaad ku dhaqanto ood camal iyo dhaqan u rogto kadalika fii saxiixi sunan ibni maaja sunan ibni maaja saxiixiisa sheekhu alalbani uu tasxiixiyey min xadiidi ummi salama waxaa ku sugan in rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ahaa salaadda subax markuu tukadee uu ka salaamo naqsado mid ku ducaysta had iyo jeer allahuma innii as'aluka cilman naafica wa risqan tayiba wa camalan mutaqabbala ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa cilmi naafic oo waxtar leh mar walba maxaa cilmiga loogu qaydaya alcilmu naafic dee waxaa jira alcilmu daar cilmi dhibaato mooye aan dheef lahayn soo maaha marka cilmigaa dhib mooye aan dheef lahayn waa cilmigee ya waa cilmun bilaa camal waataynu shalay sheeganay yani xaalu shaksi waa bayna alaai umuur saddex arrin unbuu udhaxeeya cilmun bilaa camal cilmun maca camal iyo jahlun bilaa cilm cilmi camal wata cilmi aan camal wadan iyo jaahilnimo aan cilmiba lahayn marka laba xaalo waa madmuum midna waa mamduux laba waa madmuumo cilmun bilaa camal iyo jahlun bilaa cilmin dee waa madmuumo waa la caaye waana ta laguu diiday midna waa mamduuxo waa la ammaanay waana ta lagaa dalbayay lagaa doonayo waa cilmun maca camal waana ka naafica ah markaa nebigu sal allahu calayh wasalam wuxuu ku ducaysan jiray salaadda subax markuu ka baxo allaahuma innii as'aluka cilman naafica ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa cilmi naaficoo waxtar leh wa risqan tayiba risiq xalaala arsaaqad fara badanun haddaad ilaahay weydiisato dee arsaaqaddu hal hiya min xalaalin am min xaraam waxaa ka muhiimsan farabadnaanta intaanad weydiisan risiq xalaala waayo arisqu ayib waa risiqa xalaasha ah ee kasabka iyo meeshaad ka soo shaqaysatay iyo waxaad ku bixinaysa si aad u adeegsanaysaaba ay sharciga waafaqsan tahay marka warisqan ayiba iyo risiq xalaala oo wanaagsan wa camalan mutaqabala iyo camal la aqbalay waayo haddaad noqoto caamilatu naasiba naf camalkii ku daashay haddana aan laga hoos qaadin dee waa ayaandaro iyo khasaaro camalka mubaaragii waa ka midhihiisa aad goosato eedif iyo aakhiraba ku intifaacday laga aqbalo waxa uu sheekhu yidhi wamaa yugniika oo muxuu kuu tarayaa tashyiidu almabaani dhismooyinka aad adkaynayso iyo fooqyada aad taagaysaa maxay kuu tarayaan dee waxba waa istifhaaminkaadiyo bimacna nafyi ay laa yugniika shayan waxba kuu tari maayaan ama maada naafiyaba ka dhigo ilay labadaba way u suubatahay waxaad tidhahdaa wamaa yugniika waxba kuu tari maayo tashyiidu almabaani dhismayaasha aad adkaynaysa iyo fooqyada aad taagaysaa dee waxba kuu tari maayo idaa biljahli nafsaka qad hadamta idaa qad hadamta marka aad ku dumiso nafsaka naftaada biljahli jaahilnimo dee naftaadii jaahilnimo haddaad ku dishood ku dumisay fooq dabaqyo dhaadheeroo taagtood isa saartay muxuu kuu taray oo berri toole lagaa dhaxlay wax alla wuxuu kuu taray ma jiro wamaa yugniika muxuu kuu tarayaa tashyiidu lmabaani dhismayaasha iyo fooqyada aad taagaysa ad adkaynaysaa muxuu kuu tarayaa idaa biljahli nafsaka qad hadamta idaa qad hadamta haddaad ku dumiso nafsaka naftaada biljahli jaahilnimo naftaada haddaad ku dumiso jacalta waxaad ka yeeshay almaala maalkii fowqa alcilmi cilmiga dushiisa ayaad ka yeeshay maalkii jahlan jaahilnimo aad jaahil ka tahay bimakaanati alcilm jaahilnimadaada makaanad iyo mansilada cilmi uu leeyahay aanad garanayn darteed ayaad maalkii cilmiga uga sarraysiisay oo maalka iyo dadka maalqabeenkii ay kula qiimo badan yihiin cilmigii iyo dadka ehelka u hina ay kula liitaan lacamruka ay xaqan dhab ahaantii maa cadalta umaad cadaalad samayn filqadiyati arrintan alla ilaahay arrintan dhab ahaantii umaad cadaalad falin kelimada lacamruka waa maxallu khilaaf bayna alculamaa ma qasam baa mise ma aha ahlulcilmiga muxaqiqiintii waxay rajaxeen kelimada lacamruka annaha laysat qasaman walaa yamiinan inaanay dhaar ahayn laakinahaa kaanat mima yajri cala alalsina waxay ahayduun kelimaadka carabka dadka ku dareera ee halhayska iyo caadada u ahaa loonana yimaado liajli ta'kiidi alkalaam hadalka marka la akidaye la adkaynayo loola yimaado ee aan dhaar loola iman macnaheeduna waxay la mid tahay bay yidhahdeen culimmadaasi waa sida xaqan iyo laa jarama ama xaqan yacnii dhab ahaantii arrinku waa sidaa waa liajli ta'kiid laakiin qasam ma aha bay yidhaahdeen culimmada sidaa rajaxday waxaa ka mid a sheekha la yidhaahdo xamaad alansaari raximahu ullah waa shaykhu shaykhina muqbil alwaadi calayhi raxmat ullah sheekhayagii muqbil waa sheekhiisii culimmadii waxa weeyaan wax kala kulmay markaa sheekha xamaad alansaari raximah اllahu tacala raxmatan waasica risaalo dhan ayuu kelimadaa lacamruka uu ka qoray waxaana khulaasada natiijada uu gaadhay ay noqotay inuu yidhi yacni haadihi alkelima dhaar ma aha waayo nebi muxamed ayaa isticmaalay oo saxaabadiisii ayaa isticmaalay lacamrii waxaana mutaqarir ku ah shariicada islaamiga ah inaanay bannaanayn in lagu dhaarto ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa mooye wax kale oo nebigu sal allahu alayh wasalam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut yacnii ninka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama afkiisa ha iska haysto marka nebi maxamed iyo asxaabtiisana kama suurtagala ilaahay hayrkii inay ku dhaartaan marka sheekhaasi waxa uu khulaasada ama natiijada u gaadhay ay tahay inuu yidhi maaha dhaar ee waa kelima loola yimaado un lita'kiid alkalaam laa lilqasami bih hadalkaa waxaa kaloo rajaxay asheekh cabdulmuxsin alcabaad xafidahu ullah sharaxiisa sunani abi daawuud kadalika cabdurasaaq ibnu cabdilmuxsin alcabaad oo sheekh cabdilmuxsin inankiisa oo isaguna nin sheekha ah isna sidaasuu rajaxay culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen lacamruka waa dhaar laakiin waa calaa xadfi mudaaf oo ma aha qasamun bihayr illaah ilaahay hayrkii laguma dhaaranayee meesha mudaaf baa ka xadfan oo macnuhu wuxuu yahay lacamruka ay lakhaaliqu camrika yacnii allaha cimrigaaga ama noloshaada abuuray ayaa qasamii dhaartaydu ahaatay marka lacamruka ma aha in cimrigaagii ama xayaatadaadii lagu dhaaranayoe waa calaa xadfi mudaaf bay yidhahdeenoo lakhaaliqu camrika ayay qasamii yacnii allaha noloshaada abuuray iyo cimrigaaga ayaa dhaartaydu ahaataye yacnii fi lqadiyati maa cadalta culimmada qaarna sidaasay ku tegeen qur-aankana way ku soo aroortay lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala nebi muxamed uu kula khitaabayo laakiin taa culimmadu waxay kaga jawaabeen lilaahi an yaxlifa bima shaaa min khalqih ilaahay yacni waxa uu doono makhluuqaadkiisa ayuu ku dhaaran karaa washamsi waduxaaha wannajmi idaa hawaa oo idinka arkay makhluuqaadka yacni inta ilaahay ku dhaartay marka ilaahay makhluuqaadkiisa shay alla shayguu doono ayuu ku dhaaran karaa waxa ilaahay ku dhaartana waxay astaan iyo daliil u tahay shaygaa uu ku dhaartay cadamada iyo makaanada uu leeyahay wax sahlan inaanu ahayne wax culus inuu yahay marka lacamruka waxay noqonaysaa qasamun bixayaati nebiy in ilaahay subxaanahu watacaala nebi muxamed noloshiisa uu ku dhaaranayo waxaanu ugu dhaaranayaa dee maadaama uu yahay akramu lkhalqi cala allah yacnii khalqiga kii ilahay agtiisa ugu karaamada badnaa oo lacamruka ay wa xayaatika noloshaadaan ku dhaaranayaaye innahum lafii sakratihim yacmahuun marka yani taas sidaas ayay culimmadu kaga jawaabeen laakiin qofku inuu yidhaahdo lacamri ama lacamruka waxaa sida raajaxa culimmadu ay rajaxeen inaanay dhaar ahayn ee ay tahay kelima tajri cala alalsina oo ta'kiid loola yimaado dhaarsi aan ahayn waxa uu sheekhu yidhi markaa jacalta waxaad ka yeeshay almaala maalkii fowqa alcilmi cilmiga dushiisa ayaad ka yeeshay oo xoolihii macnaha maalkii iyo xoolihii ayaad cilmigii ka sarraysiisay jahlan jaahilnimo aad makaanada iyo derajada cilmiga jaahil ka tahay darteed lacamruka ay xaqan dhab ahaantii maa cadalta kumaad cadaalad falin fi lqadiyati qadiyadan iyo arrintan alla ilaha cadaalad kumaad samayn alla ilaha gar maahe waa gardarro in maalka iyo xoolaha iyo adduunyada laga sarraysiiye cilmigii shareecada waxa uu idhi wa baynahumaa waxa u dhaxeeya cilmiga iyo maalka binasi lwaxyi waxyiga naskiisa cad waxa ugu dhaxeeya oo kuugu caddaanaya bawnun masaafo fog iyo farqi weyn ayaa u dhaxeeya sataclamuhu waanad ogaan doontaa farqigaa iyo masaafadaa fog ee u dhaxaysa labadooda idaa taaha qara'ta idaa qara'ta markaad akhrido taahaa suuradda taaha markaad akhrido ayaanad ogaan doontaa farqiga u dhaxeeya xoolaha iyo cilmiga waxa uu ishaarayaa hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waqul rabbi zidnii cilma waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisii muxamed ahaaye khayru khalqi illaah ma amrin inuu ka dalbo inuu shay u siyaadiyo aan ahayn cilmiga xoolo siyaadadooda dalab ma odhan yacnii awlaadda iyo ubadkiiyo oorida ma odhan waxau yidhi waxaad tidhaha nebi maxamedow rabbigayow cilmi ii siyaadi taasi markaa waxay deliil u tahay sharafta cilmigu uu dheeryahay xoolaha iyo maalka iyo inta ay isku jiraan kaafiyo kala dheeri xoola iyo cilmi yacni farqiga u dhexeeya sida uu weyn yahay waxau idhi wa baynahumaa xoolaha adduunyada iyo cilmiga waxa u dhaxeeya binasilwaxyi waxyiga naskiisana ugu dhaxeeya oo kuugu caddaanaya bawnun masaafo fog iyo farqi dheer ayaa u dhaxeeya sataclamuhu farqigaa u dhaxeeya xoolaha iyo cilmigana waad ogaan doontaa idaa qara'ta markaad akhrido taaha suuradda taaha markaad akhrido ee aad aragto waxa weeyaan waqul rabbi zidnii cilma ayaad ogaan farqiga u dhaxeeya waxau idhi lain rafaca alghaniyu ninka maalqabeenkii hadduu kor u qaado liwaa'a maalin maalka waxa weeyaan calankiisa kor hadduu u qaadou taajir yahay calankiisa taagtay la'anta adigu ninkan caalimka ahow liwaa'a cilmika cilmigaaga yacnii calankiisii ayaad qad rafacta kor u taagtay lain jalasa alghaniyu ninka maalqabeenkii hadduu ku fadhiisto cala alxashaaya furaashyada yacnii cudbiga iyo waxyaabaha lagu raaxaysto dhexdooda lagu cubee lagu guray yacnii xashwigu waa furaashka waxyaabaha lagu raaxaysto ee waxa weeyaan la dhexgeliyo marka ninka maalqabeenkii furaashyadaa raaxada leh hadduu isaga fadhiisto la'anta adigu calalkawaakibi xiddigaha dushoodaad qad jalasta ku fadhiisatay isagu furaash dhulka hadduu ku fadhiyo aduu xiddigahaad ku fadhida wain rakiba hadduu maalqabeenku fuulo aljiyaada fardaha orodka badan musawamaatin xaal ay yihiin kuwa la suntay oo waxa weeyaan la layliyey oo la tobabaray la'anta adigu caalim yahow manaahij ataqwa waddooyinka alla kacabsiga ayaad rakibta ad fuushay wamahma ftadda haddii uu waxa weeyaan bikaaro jabsado ninka haniga ah ee maalqabeenkii abkaar alkhawaani hablaha quruxda badan bikaaradooda hadduu jabsado fa kam bikrin imisaad bikaaro oo min alxikami xikmooyin iyo cilmi kala duwana ayaad iftadadta adiguna jabsatay yacnii wuxuu yidhi ninka maalqabeenkii haddii kolba inan yaroo bikro ah oon hore guur u arag dee xoolihiisa uu ku guursanayo bikaaradeeda jabsanayo imisaad mas'ale aan hore loo maqal oon loo arag adiguna aad bikaaro jabsanaysaa macnaha aad la soo baxaysaa waxa uu sheekhu halkan ku tilmaamay muqaarana bayna alghaniyi waalcaalim alfaqiir yacnii muqaarano uu ka dhaxaysiinayo iyo muwaasano uu isbarbar dhigayo bal hadday isku miisaamayo ninka hodanka ah ee maalqabeenka ah iyo siduu adduunyadiisa ugu raaxaysanayo iyo ninka caalimkeen isagu dee caydheen waxba haysan siduu cilmigiisa ugu raaxaysanayo labadaasuu isbarbar dhigay waana run ahaantii mas'alo yacni alghaniyu shaakir iyo alfaqiiru saabir culimmadu kee fadli badan ay isku khilaafaan culimmadu waxay yacni khilaaf dheer uga dhaxeeyaa man ilafdal alghaniyu shaakir am alfaqiiru saabir ma ninka hodanka ah ee laakiin xoolihii alla uu siiyey ilaahay ku mahadinaya ee ku caabudaya ee wanaagga iyo khayrka u adeegsanaya makaasaa fadli badan mise alfaqiiru saabir ka caydha ah ee caydhnimadiisii ku sabray shaekhulislaam ibnuulqayim raximahullah sheekhiisii ibnu taymiya ee sheekhulislaam ayaa waxa uu yidhi sa'altuhu can daalik arrintaasaan weyddiiyey faqaala afdaluhumaa atqaahumaa lilaah waxaa sheekhulislaam ugu jawaabay ninkaa qanigaee xoolihiisii ilaahay ugu mahadnaqay iyo ninkaa caydha ee caydhnimadiisii ku sabray waxa u fadli badan ka ilaahay u cabsi badan atqaahumaa lilaah qaala qultu lahu fain kaanuu fi taqwa sawaa'a wuxuu yidhi waxaan ibnu taymiya ku idhi bal ka warran alla ka cabsigiina hadday ka siman yihiin oo hanigii iyo faqiirkii labadiiba alla ay ka cabsanayaan qaala fain kaanuu fi taqwa sawaa'a qaala humaa fi lfadli sawaa'un wuxuu yidhi haddaa fadliga waa isaga mid mar hadday labadiiba alla kacabsigiina ka sinmeen haddaba fadligiina waa ka siman yihiin oo ma kala fadli badna sababtoo ah ninka haniga ah cubuudiyadiisu dee waa shukrullaahi calaa haadihi anicma waanu gutay ninka faqiirka ana cubuudiyadiisu waa alsabru cala alfaqri waanu gutay marka mid walba cibaadadiisii mar hadduu gutay fadligii waa ka siman yihiin waxa markaa sheekhu uu tilmaamay in had iyo jeer ninka caalimka ah ee cilmiga badan yacni raaxada uu cilmiga ku raaxaysanayo wax u dhigantaa inaanay jirin oo raaxadaa cilmigu ay uga macaan badan tahay ka maalqabeenkii raaxada uu xoolihiisa ku raaxaysanayo radiinaa qismata aljabbaari fiina lanaa cilmun waliljuhaali maalun maxaa uu lahaa shaacirka xakiimkii yacni waxaannu raalli ka noqonnay ilaaha jabbaarka ah qaybtiisa uu dhexdayada u qaybiyey xoolaha iyo hantida iyo cilmiga if iyo aakhiraba qaybta alleh ayaannu raalli ka noqonnay lanaa cilmun waliljuhaali maalu annaku cilmi ayaannu leenahay juhaashuna maala iyo xoole ayay leeyihin shaacirkii kale muxuu lahaa kam caalimin yaskunu beytan bilkira wajaahilin yaskunu qusuuran aw qura lama qara'na qowlahu subxaanahu naxnu qasamna baynahum zaala almira yacni waxa uu yidhi kam caalimin yaskunu beytan bilkira shaacirkaa kale badanaa nin caalima oo laga yaabo qol yar ama guri yar inuu kiro ugu jiro oon hantiba lahayn wajaahilin yaskunu qusuuran aw qura iyo jaahil laga yaabo magaalooyin iyo fooqyo dhan keligii inuu leeyahay waxau idhi lama qara'na qowlahu subxaanahu naxnu qasamna baynahum zaala almira markaannu hadalka ilaahay akhrino naxnu qasamna baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya warafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaat hadalka alla wuu yidhi annakaa nolosha u qaybinnay oo barhkooda barhka kale ka sarraysiinnay hadalkaa markaannu akhrino ayaa shakigiiyo muranku naga zuula ayuu yidhi waxa uu yidhi lain rafaca alhaniyu liwaa'a maalin ninka maalqabeenkii hadduu kor u qaado calanka xoolaha yacnii calankii iyo liwaagii hantida iyo xoolaha hadduu kor u qaado la'anta adigu liwaa'a cilmika cilmigaaga calankiisii ayaad qad rafacta kor u qaaday calankaaga cilmiguunbaa ka sarreeya kaa maalqabeenka lain jalasa alkhaniyu ninka maalqabeenkii hadduu ku dul fadhiisto cala alxashaaya furaashyada raaxada badan la'anta adigu calalkawaakibi xiddigaha dushooda aad qad jalasta ku fadhiisatay sababtoo ah dee isagu xoolahan iyo waxaanu dhaqanayaa waa wax ardiya oo dhulka ah oo dhulkaa ka yimid oo la dhaqday soo maho adduunyo oo liita waa wax xaqiran marka waa nin dhulka fadhiya ama firaash ha dhigto ama sariir qurux badan ha dhigto laakiin adigu caalim yaho waxaad haysataa waa wax qaaliyaoo qiimo badanoo samaawi yahoo samada ka soo degay yacni cilmigaa naafica iyo camalka iyo cibaadaadka iyo khayraadkaas waa samaawi oo cirka ayay ka soo degeen markaa nin hantidiisu ay tahay wax samaawi ah oo samada ka soo degay iyo nin hantidiisu ay tahay wax ardi ah oo dhulka lagu dhaqday dee iyamaa qiimo badan waa kaafiyo kale dheeri soo maah sidaa darteed buu u leeyahay adigu xiddigaha dul fadhiisatay haddaad waxa weeyaan isagu hadduu furaashyo qurqurux badan ku fadhiistay aduguna la'anta cala alkawaakibi qad jalasta xiddigahabaad ka sarraysa oo dul fadhida waxau yidhi wain rakiba haddii uu fuulo ninka maalqabeenkii aljiyaada fardaha orodka badanee qurxoon musawamaatin xaal ay yihiin kuwa la suntay oo la leyliyey la'anta adigu manaahijo taqwaa alla kacabsiga waddooyinkiisii ayaad rakibta fuushay isagu faraska wuxuu u fuulaa muraad dunyawiya oo liito xaqiir ah muraadkiisa adduunye si uu ugu gaadho ayuu faraska u fuushan yahay adiguna waddooyinka alla kacabsiga waxaad u martay lilwusuuli ila allah sidaad ilaahay ridihiisa iyo raxmaddiisa aad ugu gaadhi lahayd labadaasina waa kaafiyo kala dheeri waxau idhi wamahma ftada haddii waxa weeyaan uu bikaaro jabsado abkaar alhawaani alkhawaani waa hablaha quruxdooda ku kaaftoomay min algunya oo macnaha yacnii ka maarmay waxa ay dumarku isku qurxiyaan inay isku qurxiyaan tii ilaahay siiye uu ku abuuray ayay ku kaaftoomeen qurux halkay ka gaadheen marka wuxuu leeyahay hablaha quruxdii alla uu siiye ku kaaftoomay ee macnaha aadka u quruxda badan leh hadduu kuwaa bakaara jabsado ninka qanigii maalinba midda uu doono dee adiguna culumtii shareecada ayaad kolba masaladaa doonto aad bikaaro jabsanaysaad macnaha la soo baxaysa wamahma ftadda haddii uu bikaaro jabsado ninka qanigii abkaar alkhawaani hablaha aadka u qurquruxda badan bakaaradooda hadduu jabsado fa kam bikrin imise bikaaro oo min alxikami xikmooyin iyo culuum kala duwan ah ayaa iftadadta adiguna aad jabsatay imisaad adiguna masaa'ilkii culumta shareicada aad bikaaro jabsatay macnaha dee waxa weeyaan kolba mas'alo hor loo cusub ayaad adiguna la soo baxaysaa halka isaguna kolba inan yaroo bikra ah waxa weeyaan uu guursanayo macnuhu sidaas weeye waana laba kala duwan oo aad iyo aad u kala sarreeya walaysa ma ahanin yaduruka kii uu ku dhibaya aliqtaaru faqriga iyo baahidu walaysa yaduruka ku dhibi maayo aliqtaaru yacni faqiirnimada iyo faqrigu ku dhibi maayo shay an waxba kaa dhibi maayo idaa maa anta rabbaka qad carafta idaa maa qad carafta haddaad garato anta adigu rabbaka rabbigaa haddaad garato rabbigaa haddaad garatood cilmi u yeelato ood noqoto nin ilaahay iyo xaqa uu ku leeyahay yaqaanno oo ku camal fala wax alla wax faqiirnima ay kaa dhibaysaa ma jirto abadan adigaa waxa weyaan dee sida culimmada islaamku ay tilmaameen ninka qanigae maalqabeenka ee khayr walba xoolihiisa ku bixinaya waadigaa ajrigiiyo abaalka la qaybsanaya ee aan waxba kaa sarrayn marka yani qofku waxa weyaan alcilmu billaah inuu ilaahay gartay iyo xuquuqdiisu waxay u sababaysaa saynu horeba u soo tilmaannay inuu ilaahay ka cabsadou caabudo man kaana billaahi acraf kaana minhu ahwaf walicibaadatihi alab wacan macsiyatihi abcad walaysa yaduruka ku dhibi maayo aliqtaaru faqiirnimadu ku dhibi mayso shay an waxba kaa dhibi mayso idaa maa anta rabbaka qad carafta idaa maa qad carafta haddii aad garato anta adigu rabbaka rabbigaa haddaad garatood caabudood ka cabsato faqiirnima waxba ku yeeli mayso famaadaa cindahu maxaa agtiisa kuugu sugan laka adiga min jamiilin wax qurux badan oo wanaagsan iyo abaal istifhaamtu waa litafkiim weynayn la weynaynayo waxa ilaahay agtiisa ku yaalla waxa loo ibhaamiyey oo loo qariyey licadamatihi weynida uu wen yahay waxaas ee aan la qiyaasi karin waayo dee acdatu lcibaad ya saalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxauu ilaahay xadiisulqudsigaa ku yidhi addoommadayda wanaagsan ee camal iyo cibaado sameeya waxaan agtayda ugu kaydiyey waxaan il bani aadam arag dheg bani aadam maqal qalbi bani aadamna aan kuba soo dhici karin oo aan u suuraysan karin marka waxau idhi famaadaa cindahu maxaa ilaahay agtiisa kuugu sugan laka adiga oo min jamiilin wax qurux badanoo wanaagsan iyo abaalmarin ah waase goorma idaa anakhta haddaad gaadhiidkaaga ku furto oo aad fadhiisatoo dejiso bifinaa'i aacatihi aacadiisa daaraddeeda alfinaa finaau daar waa daarta yacnii hareeraheeda ama fiyaaradeeda dambe ayaa finaa laydhaa yacnii guriga gudihiisa maaha waa daaraddiisa marka ilaahay aacadiisa haddaanad ka ag fogaan weeye oo had iyo jeer aace iyo cibaado aad ka agdhowdahay wanaag iyo khayr waa kuu dhan yahay famaadaa cindahu laka min jamiilin famaadaa cindahu maxaa ilaahay agtiisa kuugu sugan laka adiga min jamiilin wax qurux badan oo wanaagsan waase goorma idaa bifinaa'i aacatihi qad anakhta idaa anakhta marka aad gaadiidkaaga fadhiisiso ee aad ku sugnaato yacni anaakha hasha ama yacni waxa weeyaan awrka ama raaxilada aad saarantahay markaad fadhiisiiso ayaa anaakha la ydhaa marka macnaha wuxuu u jeedaa un dee ilaahay aacadiisa haddaad daa'imto macnaha iyo maqsuudku waa kaa marka idaa anakhta haddii gaadiidkaaga aad fadhiisiso oo aad waxa weeyaan fadhiisato bifinaa'i aacatihi ilaahay aacadiisa daaraddeeda haddaad halkaad degto oo daa'imto maxaa ka weyn abaalkaad ilaahay agtiisa ku leedahay waxau idhi faqaabil waxaad ku qaabishaa bilqabuuli yacni bilqubuuli ha odhan bidammi alqaaf bifatxi alqaaf faqaabil ku qaabil bilqabuuli aqbalid ku qaabil oo macnaha aqbal linusxi qawlii hadalkaygaa nasiixadiisa yacni qaabil oo aqbalaad kaga hor imo macnaha waxaad ku qaabishaa inaad aqbasho faqaabil waxaad ku qaabishaa bilqabuuli aqbalid ku qaabil linusxi qawlii hadalkaygaa nasteexadiisa yacnii kalaamkaygaa nasteexa ah aqbalaad kala hortag oo ha ka soo hor jeedsan fa in acradta haddaad ka jeedsata canhu hadalkaygaa nasteexa haddaad isaga jeedsato faqad khasirta alla ilah waad khasaartay yacnii haddaad hadalkaygaa aad ka jeedsato waad khasaartay wain raacaytahu haddaad hadalkaygaa nasteexaa ilaalisana qowlan hadal ahaan haddaad u ilaaliso wa ficlan iyo ficil ahaanba aad u ilaaliso oo wataajartal ilaaha ilaahayna aad la ganacsato bihi yacnii naseexadaa aad kula ganacsato rabixta waad macaashaysaa attijaara maca allaah waa camalka saalix iyo cibaadada suuban waayo ganacsiga iyo tijaaradu maaha ta khalqiga iyo aadamuhu ay wada ganacsadaan oo keliya ganacsi lama yidhaah tijaarada khalqigu dee waa baayac mushtariga iyo adduunka iyo badeecadaha la kala iibsanayo waa tijaara laakiin dee waa khalqiga iyo bani aadamka dhexdooda ganacsi ka dhexeeya laakiin tijaaradaa waxaa ka qiimo badan ganacsiga iyo baayac mushtarka iyo tijaarada ilaahay lala galo iyadoo ilaahayna camal iyo cibaado yacni isaga dartii loo samaynayo ilaahayna camalkaa iyo cibaadadaa kuugu bedelayo abaal iyo ajri inuu ku siiyo waana ta ilaahay ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaab illaah tu'minuuna biاllahi warasuulih watujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum waxaa allahu yidhi kuwa iimaanka laga helayow ma idin tusiyaa ganacsi ilaahay cadaabkiisa idinka badbaadinaya hadda waa ganacsiga aakhiro ka adduunyadu dee waxba kaa badbaadin maayo laakiin ganacsi cadaabka ilaahay aad kaga nabad gashaan ma idin tusaabaa alla uu yidhi jawaabtu hadday haa tahay ilaahay waa tusay oo waxa uu yidhi tu'minuuna biاllaahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili illaah tijaaradaa iyo ganacsigaa haddaad doonaysaan allah iyo rasuulkiisaa rumaynaysaan ilaahay dartiina waa u dagaallamaysaanoo waxaad gelaysaan jihaad fii sabiili illaah markaa naf iyo maalba inaad ku jihaadaan oo allah iyo rasuulkiisa aad rumaysaan ayaa ganacsiga iyo tijaarada aad cadaab kaga badbaadaysaan ah marka wataajartal ilaaha waa inaad acmaal iyo cibaadaad yacnii aad samayso oo caqiidadaada iyo camalkaaga iyo qowlkaaga iyo ficilkaaga intaba aad hagaajiso haadihi tijaaratun maca allah waana tijaaratun raabixa waa ganacsi lagu macaashayo oon khasaare lahayn wain raacaytahu nasiixadaa haddaad ilaaliso qowlan wa ficla hadal ahaan iyo ficil ahaanba oo wataajarta ilaaha bihi nasiixadaas iyo hadalkaa wanaagsan ilaahay aad kula ganacsato ood ganacsi rabbi kula gasho ood macnaha camal iyo cibaado wanaagsan samayso rabixta waad macaashaysaa oo macaash la helana ka u weyn baad helaysaa oo waxa weeyaan alfawzu biljannati wannajaatu min annaar inaad ilaahay jannadiisa hesho yacni jahannamo iyo cadaabkiisana aad ka badbaaddo waayo macaashka iyo guusha ugu weyni kaa weeyaan kan adduunyadu qiimo ma leh guul waxa weeyaan khasaara kaaga dambaynaya dee guul ma aha marka had iyo jeer libinta adduunyo iyo liibaanta adduunya la helo mar haddii khasaara ka dambeeyo iyo gabow iyo geeri iyo dhibaato dee liibaan dhammaystiran ma aha laakiin liibaanta kaamilkiihi waa ta aakhiro oo alfawzu biljanna wannajaatu min annaar taana waxaa lagu helayaa attijaara maca allah وبالإيمان والعمل الصالح والله أعلم